bismillahi raxmaan raxiim waa mashruuca la yidhahdo cor program oo u taagan somali core economic opportunities program oo uu maalgelinayo oo uu fulinayo qeyb kamida maal ay wada fulinayaan jamhuuriyadda dowladda somaliland iyo iyo bangiga adduunka mashruucaasi waxa uu ku geergerisay horumarinta ganacsiga iyo iyo banka oo bangiga dhexe oo isagana ay naga caawinayaan sidii looga dhigi lahaa capacitygiisa loo dhisi lahaa loogana dhigi lahaa heer caalami oo la jaan qaadi kara baananka dhexe adduunka waa mashruuc intee lag ku baxaya dhaqaal intee lag ba ku baxaya mashruuca waxaa ku baxaya qeybta somalilan sideed milyan dhibic sagaashan iyo kow milyan oo daalarka maraykanka ah iyo somaliland ka caawinaya waa lacag badan marka leeyay lacag sagaal milyan oo dollar ku dhow yaa ka caawinaya oo gacan ka geysanaya waxaa caawinaya oo gacan ka geysanaya bangiga adduunka qeybtiisa la yidhahdo multi trust multi partner trust fund ayaa caawinaysa oo lacagtaa bixinaysa gebigeedu sida u dhan tahay
bangigo kalaad wasiir soo hadal qaaday tayeyntiisa iyo weliba de hawshiisa bangiga dhexoo kale door badan oo dee ummadda inuu qabtay ahayd xagga lacagti oo kale inay ku kaydsadaan ganacsiga ay ku sameynayeen adduunyada kula xidhiirayeen aaminaadiisii shuruucdiisi wax badan baa muhiima iyada taasi ma gudagelaya oo mid si toos wax loogaga qabanayo oo mashruucaanu gelaya mata waxaaba muhiimadda bangiga lala qabanaya ay tahay in shuruucdiisa iyo regulatory ama qeybta sharci dejinta bank supervisionka waxa la ihahdo sidii baanankii ganacsiga ahaa iyo iyo baanankii islaamiga ahaaba loo loo samayn lahaa iyo maamulkoodii iyo hogaamintoodii in aqoontooda iyo iyo shuruucdii lagu hagi lahaa banku ka caawiyo baanka adduunka
wasiir markaan geesta kala eegno mashaariicda noocan oo kale qaar somaliland horan uga jiray maalgelinaa la sameeyayo tusaale ahaan oo kale ama wax grants la yidhahdo ama deeq oo kale ama ha noqoto in loo maalgeliyo dadka oo kale dib usoo celiyaan hanaan noocaasa jiro hore somaliland wax la odhanaya s b f somaliland business fund kan muxuu kii kaga duwan yahay si ma sameynaya adeegyada noocaas oo kale horta waxaa kaloo ku jirta qeyb componida somali business fund wax la yidhahda jiri jiro baanka adduunka wadi jiray kii oo kale oo ka duwan oo la yidhahdo somali catalystic fund and small enterprise ayaa ku jira oo isagana laba shirkadood ay maamulayaan oo shirkadahaasi consortium ay ka kooban yihiin marka waa grant laba nooca ama grant yaroo toban kun iyo konton kun inta udhexaysa ama konton kun ilaa boqol iyo konton kun inta udhexaysa oo lix milyan iyo siyaado dollar ay ku baxaysa halka wuxuu kaga duwan yahay kuwii kale grantkan jira waxaa kaloo kaga duwan yahay wasaaradda ganacsiga ayuu iyadana caawinaya combany loogii iyo kala xadayntii ganacsiga sidii loo samayn lahaa shuruucdii ay u baahnayd ayuu iyadana habna loogu samayn lahaa ee loo samayn lahaa waxa lahahdo one stop shopping oo halkan iminka liiska liisanka ganacsiga marka la qaadanayo loo wada imanaya hargeysa in la decentralize gareeyo oo goboladana laga soo qaadan karo waaweyn taasay kaga duwantay taas grantkoo kale ama deeqaha la siinayo o kale alaba waxay ku salaysantahay sina hore u naqaanay fikradaha ganacsi ee la keenaya waxtar kale waaritaankoogaa laga fikiraa inta badan oo kale in kuwii hore ee dee bulshadu ay keeneen afkaartii ay keeneen inay noqdeen qaar waaray oo bulshadii sii anfacay oo jiray oo sii socday iyo taas yada hubinaysaan inay noqdaan qaar aan lacagtuun ku khasaarin ee noqdo qaar bulshadii sii waaro oo sii anfaca shuruudda ugu horeysa imika in ganacsiga soo dalbanaya uu ugu yaraan hal sano shaqaynayay uu yahay wax soo jiray oo shaqaynayey markaa uu sababeeyo fiditaanka u baahan yahay iyo dhaqaalaha ku ka gelayo midda kale waxaa jira uu kaga duwan yahay kii hore guddi waxaa jirta imika bangiga iyo la shaqaynaysa iyo wasaaradda ganacsiga oo la yidhahdo advisory panel oo guddi wasiiro ah ay ku jiraan wasiiro iyo dad kale si aanay u noqon wax shaki soo galo dabeetana guddidaasaa eegeysa waxaa shirkadaha gacanta ku haya kormeerkaasay ku haynaysaa dawladdu dawladdaa ku hubinaysa ku xaqiijinaysa cidda la siinaya inay tahay cid shaqayn karaysa arrimaha tahriibka oo kale iyo weliba shaqalaanta dhalinyaradu wax aalaaba soo noqnoqdo mar kastaba dee waxyaaba aalaaba loo dacsaaran ay ka mid tahay shaqa la-aanta oo kale abuuridda fikradahan ganacsi iyo weliba maalgelinaha noocan oo kale ah ma u malaynaysa intaa qaar door ka qaadan karoo yarayn karaya runtii mushkiladda ugu weyna labada mushkiladda maanta adduunka ugu weyn waa tahriibta iyo iyo waxaan la idhaha radicalizationka ama xagjirnimada labadaba wax hoosaba dhaqaalo xumo iyo shaqa la-aan waayo dadka yaryar ee shaqa la-aanta iyo dhaqaalo xumada haysta ayaa laga faa'idaystaa marka fikraddan waxaa loogaba jeedaa shirkamediyadan ama shirkadahan ganacsiga la siinaya waa inuu ku jiraa component shaqa abuura oo dhalinyarada ah maaha cid walba inay dhalinyarada iyo haweenka shaqa u abuurayaan markaa taasoo ujeedadu tahay sidii loo yarayn lahaa dhibaatooyinka tahriibka iyo iyo xagjirnimada